بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعن كسو جرني كتابك أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة والشيخ حافظ بن أحمد الحكمي وسكلها وكتاب سؤالي جوابه وعقيدة كسابسا وعن سو قارني سؤاشي بقل يتضباط shiikhu wuxuu yidhi maa daliilu liimaani bilmowt muxuu yahay daliilka ku tusinaya in mowdka la rumeeyo oo khalqigu ay dhimanayaan jawaabtu waxay tahay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi qul yatawafaakum malaku lmowti aladii wukila bikum huma ilaa rabbikum turjacuun waxaad tidhaahdaa waxaa idin oofsanaya malakulmowdkii alladii wukila bikum ee la idin wakiishay ee hawshaa loo diray humma intaa kadibna ilaa rabbikum tarjicuun rabbigiin baad u soo noqon doontaan bacdigu markuu dhaco iyo isi soo saariddu wa qaala tacala alla wuxuu yidhi kullu nafsin daa'iqatu lmowt wa inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama naf walbaahi waxay dhadhaminaysaa geeridii laakiinse waxaa la idiin dhammaystiraa ajaryaalkiinni maalinta qiyaamada marka qiyaamo la gaaro wa qaala tacaala linabiyihi sala allahu aleyh wasalama allana wuxuu ku yidhi rasuulkiisa sala allahu alay slama innaka mayitun adigu waxaad tahay mid dhimanaya wa innahum mayituun iyaguna way dhimanayaan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhulda afa in midta fahum alkhaaliduun uma aanan yeelin baa alla uu leeyahay bashar adiga kaa horreeyey waaritaan uma aanan yeelin uma aanan qorin ee afa in midta haddii aad adigu geeriyooto fa hum ulkhaaliduuna ma iyagaa waaraaya maya dhimashada waa loo wada qoray khalqiga wa qaala tacala alla wuxuu yidhi kullu man calayhaa faan dhammaan kuwa adduunyada dusheeda joogaahi waa ay baabi'i doonaan wa yabqaa wajhu rabbika rabbigaa wejigiisa ayaa baaqi noqonaya oo haraaya duljalaali walikraam oo weynida iyo sharafta u saaxiibka ahaa wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi kullu shayin haalikun ilaa wajhah wax walbaahi waa ay baaba'ayaan wax walbaahi waa ay geeriyoonayaan ilaa wajhah allah wejigiisa moogi marka wejiga alle maadaama la sheegay daatadiisina way raacsan tahay culamada qaarna waxay ku fasireen wixii alle loola jeedo unbaa baaqi noqdo oo camal ah wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi watawakal cala alxayi aladii laa yamuut waxaad tala saarataa allihii noolaa ee aan geeriyoonaynin macnaha wixii alle ka soo hara waa geeriyoonayaan waay wa gayri daalika min alaayaat iyo intaas waxaan ahaynoo aayado ah yacni aayado kale wa fiihi min alaxaadiidi waxaa ku soo arooray axaadiid xaggeed oo geerida ka hadlaysa iyo in maarata khalqigu ay dhiman doonaan maa laa yuxsaa waxaan la soo koobi karin waxaana ka mid a qisadii nabiyullaahi muusa oo bukhaari iyo muslimba ay wariyeen lafdiga muslimna wuxuu ahaa malakulmowdkii baa nabiyullaahi muusa u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi rabbiga ajiib markaasaa muuse dharbaaxo ku dhuftay ishii malakulmowdka fa faqa'ahaa ishi buu soo riday qaala wuxuu yidhi fa rajaca almalaku ila allahi tacaala malaggii baa wuxuu u soo noqday rabbigiis fa qaala wuxuu yidhi innaka arsaltanii ilaa cabdin laa yuriidu lmowt waxaad ii dirtay rabbiyow addoon aan doonaynin inuu geeriyoodo walamru mushaahadun laa yajhaluhu axadun walaysa fiihi shakun walaa taradud yacni in la geeriyoonaayo waa wax laisaga jeedo qof ay ka qarsoon tahay arrintaasina ma jirto wax shakiyana kuma jiraan iyo noqnoqosho walaakiin cinaad un wastikbaar laakiin dadka qaarkood yaa dhici karta in cinaad iyo isla weyni iyo ay u diidaan geerida walaa yacmalu calaa muujibi iimaanihi bihi wa bimaa bacdahu ilaa cibaadullaahi almukhlisuun sidii munaasabka ahayd in lagu qaabilo rumaynta la rumaysan yahay geerida waxa uun ku camal fala addoommada alleh ee maaragtay la saafi yeelay ama mukhlisiinta ah ilee geerida inaad rumaysaahi waxay maaragtay keensanaysaa inaad iska ilaaliso macsida daacadana aad ku dadaasho laakiin culamada qaarkood waxay yidhaahdeen xaq baatil u eg ama xaq been u eg ama xaq waxaan jirin u eg xaq shabbaha waxaan jirin oon geeri ahayn garan maynay yidhaahdeen sababto waa geeridu waa xaq shakina kuma jiro laakiin haddana sida dadku u dhaqmayo markaad u fiirsato inay beeninayaan yaad moodaa wa nu'minu waxaan rumaynaynaa anna kulla man maata aw qutila aw biayi sababin kaana ana dalika biajalihi lam yunqis minhu shay'a ama lam yanqus minhu shay-a waxaan rumaynaynaa in qof kasta oo geeriyooda ama la dilo ama si kastaba maaragtay sabab kastaba ha ahaatee u dhinta in geeridaasu ay ku dhacday wakhtigii alla u qoray inuu geeriyoodo dilkaa la dilayna iyo sababkaas uu u dhintayna ajashiisi waxba kama nuqsaamin qaala allahu tacaala alle wuxuu yidhi kullun yajrii liajalin musamma mid walbaahi wuxuu maaragtay u socdaa ajal loo qoray oo u gaaraayo dee kolley maaragtay qoraxdii iyo dayixii baa laga hadlayay marka garan maayo sheikhu wuxuu usoo daliilsaday aayaddan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi fa idaa jaaa ajaluhum haddii dadka ajashoodu ay timaado iyo wakhtigii loo qoray oo muddadoodu ku ekayd laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun saacadna dib uma dhacaan saacadna ma soo hormaraan wakhtigooda unbay ku geeriyoonayaan su-aasha boqol iyo sideedaad maa daliilu fitnati alqabri wa naciimihi aw cadaabihi min alkitaab muxuu yahay daliilka ku tusinaya in qabriga laysku imtixaani doono laysuguna nicmayn doono dadka qaarkood haddii ay imtixaanka ku guulaystaan loogu nicmaynayo qabriga yani barwaaqo ku helayaan qabrigii aw cadaabihi ama cadaabkii qabriga oo min alkitaabi haddana maaragtay ku saabsan qur-aankii muxuu yahay daliilka marka ku tusinaya in qabriga lays imtixaani doono laysuguna nicmayn doono ama laysku cadaabi doono oo qur-aanka ku jira muxuu yahay daliilkaas jawaabtu waxay tahay qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi kalaa inaha kalimatun wa qaa'iluha waxaa ka horreysay qof maaragtay shallaynaya marka uu dhinto kadib oo leh rabbi irjicuun rabbi soo celi yuu leeyahay kalaa baa alla uu leeyahay may soo noqosho ma jirto oo adduunye lagu soo celin maayo waay macnuhu adduunya laga hadlaya hadda adduunya lagu soo celin maayo howl kalaa kuu furantay inahaa kelimadaas uu ku hadlayo qofkaasi oo rabbi irjicuuni ah alla uu soo celi kelimatun waa kelimad huwa qaa'iluha uu isagu ku hadlaayo laakiinse wuxuu ka faa'iidayo aanay jirin wa min waraa'ihim waxaana ka horeeya oo sugaaya barzakhun wax kala teeda asaga iyo soo noqoshada waa noloshii barzakha ilaa yowmi yubcahuuna ilaa wakhtiga lasoo bixinaayo laga gaaro macnaha qubuurta ay ka soo baxayaan si loo abaalmariyo wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi waxaaqa biaali fircawna reer fircoon waxaa ku soo degay suu'ul cadaabi cadaabkii xumaa baa ku soo degay oo ah in adduunkii lagu maashoodiyo baddii ay laqday ee naaruna ay u dambayso aakhiro annaaru naar baa yucraduuna calayhaa loo bandhigaa ayagi ayagii baa naartii loo bandhigaya waxaa la sheegay in maarata ruuxdoodii naartii la geynayo subax iyo galabba yani waa wakhti kasta macnaha wa yooma taquumu asaacatu marka qiyaamadu ay dhacdana waxaa la leeyahay oo malaa'igtii lagu leeyahay adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab reer fircoon waxaad gelisaan cadaabkii ugu daraa ugu kakanaa geliya ayaa leeyahay marka cadaabkii weynaa ee aakhiro mid ka sokeeya inuu jiro oo adduunyadii iyo aakhiradii u dhexeeya yaa aayaddu ay sheegaysaa marka aayaddu waxay ku tusinaysaa cadaabulqabrigii saasay kuu tusisay marka ile naar baa loo bandhigayaaye waana intii aan la gaarin aakhiradii wa qaala tacaala allu wuxuu yidhi yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira alla dadkii mu'miniinta ahaa wuxuu ku sugaa qowlkii sugnaa oo kelimaddii tawxiidka ah fi alxayaati adunyaa inta ay nool yihiin wa fi alaakhirati iyo maaragtay qabrigii oo baraa ibnu caazib baa laga wariyey wa qaala tacaala allu wuxuu yidhi walow taraa haddii aad aragto id waqti addaalimuuna kuwii daalimiinta ahaa oo gaalada ahaa fii khamaraati almowti sakaraadkii geerida ay ku sugan yihiin oo sakaraad uu hayo walxaal almalaa'ikatu malaa'igtiina baasituu aydiihim ay gacmahooda taagayaan garaacay iyagii garaacayaan iyo cadaab ay cadaabayaan waxayna leeyihiin iyagoo maaragtay hadalkii ku adkaynaya akhrijuu anfusakum nafafyaalkiina soo saara oo noo soo bixiya si aan maaragtay u qaadno naftiinna waxay leeyihiin malaa'igtii alyowma maanta yaa tujsawna laydinku abaalmarinayaa cadaab alhuuni dullinimada cadaabkeedii marka cadaab yani deg deg ayaa jira oo aakhiro ka horeeya wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi sanucadibuhum maratayni kuwa munaafiqiina laga hadlaayay alla wuxuu yidhi waxaan cadaabaynaa laba jeer baan cadaabaynaa waa in lagu fadeexeeyo yaa lagu fasiray adduunkii oo munaafiqnimadoodii ay dadkii u caddaato ama dil la dilo ama qafaan la qafaalo ama gaajo lagu sallido ama uun dulli lagu sallido intaba waa lagu fasiray wixii adduunyada ku saabsanaa waa cadaab uma markaa kadib yuradduuna waxaa loo celiyaa ilaa cadaabin cadiim cadaab aad u weyn oo naartii la yaqiinay ah iyo wagayri dalika min alaayaat iyo maaragtay waxyaabo kale oo iyo aayaad kale oo baabkaas ku soo arooray su-aasha boqol iyo sagaalaad maa daliilu dalika min asunnati muxuu yahay waxa fitnatulqabriga ku tusinaaya iyo in qabriga laisku imtixaani doono laiskuna cadaabayo ama laisugu nicmaynaayo oo axaadiistii rasuulka sal slm ka mid ah jawaabtu waxay tahay alaxaadiisu asaxiixatu fi dalika balagat mablaga tawaatur axaadiistii saxiixa ahayd ee ku soo aroortay arrinkaa waxay gaartay mablaga tawaatur meeshii tawaaturkay gaartay oo wax lagu shakisan yaha maaha xagga jiritaankooda fa minhaa waxaa ka mid ah axaadiista xadiisu anas xadiidkii anas ibnu maalik radia allahu canhu in rasuulka ale sal slm uu yidhi ina alcabda idaa wudica fii qabrihi watawallaa canhu asxaabuhu haddii addoonkii qabrigiisa la geliyo oo dadkiisina ay ka kala tagaan wa inahu la yasmacu qarca nicaalihim kabahoodii gargaraacitaankoodii buu maqlayaa iyo dhawaqoodii ataahu malakaani waxaa u yimaadaa laba malag baa u yimaadaa iyadoo xaalku sidaa yahay oo uu maaragtay ay mardhow ka tageen oo uu maqlaayaba qayladii kabahoodii uu maqlaayo yaa ataahu malakaani laba malag baa u yimaada fa yuqcidaanihi way soo fariisiyaan fa yaquulaani waxay ku yidhaahdaan maa kunta taquulu fi hada arajul limuxamedin sal ll ly slam nabi maxamed baa nebi maxamed bay waxay leeyihiin maxaad ka dhihi jirtay fa ama almu'minu qofkii muuminka ahaa oo alla waafajiyey fa yaquulu wuxuu leeyahay ashhadu annahu cabdun min allahi wa rasuuluh in alle maaragtay addoon uu soo dirsaday uu yahay waxaan qirayaa buu leeyahay inuu yahay addoon alle oo xagga allena laga soo diray fa yuqaalu lahu waxaa lagu yidhaahdaa undur ilaa maqcadika min annaar booskii aad ku lahayd naarta bal fiiri qad abdalaka allahu bihi maqcada min aljanna alla wuxuu kuugu bedelay boos jannadii ka mid a fa yaraahumaa jamiican labadiiba uu arkaa qaala qataada wuxuu yidhi wadukira lana waxaana noo sheegay annahu yufsaxu fii qabrihi in loo waasicinaayo oo loo ballaarinaayo qabrigiisii uma rajaca ilaa xadiidi anas xadiidka anas buu usoo noqday ila qataada xadiidka maarata isagaa werinaye qaala wuxuu yidhi wa ama almunaafiqu waalkaafiru munaafiqii iyo gaalkii miyaa fa yuqaalu lahu waxaa lagu yidhaahdaa maa kunta taquulu fii hada arajul ninkan maxaad ka dhihi jirtay nebi maxamed baa laga wadaa sal alla ly slam fa yaquulu wuxuu leeyahay laa adrii waxba garan maayo kuntu aquulu maa yaquulu annaasu waxaan isaga hadli jiray uun waxa dadku ku hadlaan fa yuqaalu waxaa lagu yidhaahdaa laa darayta waqaadan fahmin walaa talayta waqaadan qur-aan akhrin waxna ma aada fahmin qur-aankiina ma aadan akhrin si aad macnaha uga faa'iidood wax u fahamto wa yudrabu waa lagu garaacaa bimataariqa burar baa lagu garaacaa oo min xadiidin bir ka samaysan darbatan garaacid baa lagu garaacaa فيصيح صيحة dhawaq buu dhawaaqaa yasmacuhaa dhawaqaas waxaa maqlaa oo u gaaraa man yelihi khalqigii isaga ku xigay hayra thaqalayni oon jinni iyo insi ka ahayn xadiidkaa marka bukhaari iyo muslim baa wariyey waxaa kaloo ka mid a xadiidu bni cumar wa xadiidu cabdillahi bni cumar yaa ka mid a axaadiista ku tusinaysa in qabriga laysku imtixaanaayo oo cadaab ama maarata nicmo ay jirto ana rasuula llahi sal slm rasuulka alleh qaala inuu yidhi ina axadakum qofkii idaa maata hadduu dhinto curida calayhi maqcaduhu bilghadaati waalcashiy booskiisiibaa loo soo bandhigaa subixii iyo galabtii in kaana min ahli ljannati fa min ahli ljanna hadduu ahli jannadii kamid yahana dee ahlu jannadii buu kamid yahayo faa'iiduu helaa oo waxbaa jannadii ka soo gaara wain kaana min ahli naari hadduu ahli naarki kamid yahana fa min ahli naari ahlu naarkii dhibkoodii iyo cadaabkoodii baa wax ka soo gaaraan wa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa haadaa maqcaduka kan waa booskaadii xataa yabcadaka allahu yowma alqiyaama ilaa alla uu kaa soo saaro maalintii qiyaamaha bukhaariyo muslim baa wariyey iyo wa xadiidu alqabrayni xadiidkii labadii qabri ka hadlaayey oo laba ninuu rasuulku sal ly slama yani soo dul istaagay qabrigoodii wuxuu yidhi innahumaa la yucadabaani labadaas nin waa la cadaabayaa buu yidhi bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodba waa ay wariyeen iyo wa xadiidu abi ayuub iyo xadiidka abi ayuub laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kharaja anabiyu sal ly slama waqad wajabat ishamsu rasuulka allah soo baxay sala alla alay slam iyadoo qoraxdii ay dhacday fa samica sawtan cod buu maqlay fa qaala wuxuu yidhi yahuudu tani waa yahuud tucadabu fii qubuuriha oo qubuurteeda lagu cadaabaayo bukhaari muslim baa wariyey wa xadiidu asmaa iyo xadiidka asmaa iyo xadiidkii asmaa qaama rasuulu llahi sal ly slam khatiiban rasuulka allah sal ly slam yaa istaagay isagoo dadkii u khudbaynaya fadakara fitnata alqabri wuxuu sheegay rasuulku sal lla ly slam fitnadii qabriga alatii yaftatinu fiiha almar'u ee maaragta qofka la fitnaynaayo falamaa dakara daalika markii rasuulku sal slm fitnadaa uu sheegay daja almuslimuuna dajatan muslimiintu waa ay qayliyeen qaylo weyn bay qayliyeen bukhaari baa wariyey wa qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi radia allahu canha maa ra'aytu rasuula allahi sal slm maahan arag bay leedahay rasuulka alle sal slm bacdu wakhtigaa kadib sallaa salaatan salaad inuu dukaday ilaa hadduu dukadaba tacawada min cadaabi alqabri wuxuu alla ka magan gelaayey cadaabkii qabriga laisku cadaabayey bukhaari muslim baa wariyey wa fii qisati alkusuufi sidoo kale maaragtay qisadii markii kusuufka uu dhacay iyadana waxaa ku jira in cadaabalqabri maaragtay laga coodubilaysto iyo wa amrihim rasuulka sal slam inuu faray saxaabadii an yatacawaduu min cadaabi alqabri inay cadaabalqabriga alla ka magan galaan wa kullu hadihi alaxaadiidi fi saxiixi dhammaan axaadiidtani axaadiis saxiixa waaye waqad suqnaa minha naxwu sitiina xadiidan waxaan soo aroorinay buu leeyahay ilaa lixdameeyo xadiis min turuqin haabitatin turuq macnaha wada sugan can jamaacatin min asaxaabati koox saxaabadii ka mid a iyadoo laga werinayo yarfacuunahaa iyagoo rasuulka sal ly slam u rafcinaayo oo axaadiis marfuuca ay yihiin fii sharxin ayaan ku soo aroorinay kitaabkii aan ku sharaxnay cala sulam sulamka laftiisa shiikha iska leh waxaa la yidhahdaa sulam اlusuul ilaa cilmi اlusuul waa kitaab sida gabay ahaana shiikhu uu qoray oo nadmi ah kadibna uu ku sharxay kitaabkiisa la yidhaahdo macaarij اlqabuul uu ku sharxay macaarij اlqabuul ayuu ku sharxay mar isagoo laba mujalladan waa la daabacay mar isagoo saddexana waa la daabacay waa kitaab aada u weyn oo caqiida ah oo uu shiikhu maaragtay aada ugu dadaalay inuu adiladii ku soo aruuriyo kitaabka wabilaahi towfiiq